bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegeystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isa saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaasuulisaydaagi abuurtay ooda bisiimay siisay ummadii nebigiina soomaaliya ku arooray
mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ay si kastood noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo afar iyo tobanka bisha diseembar sannada laba kun koob iyo labaatan waana subaxnimo talaada dhegeystayaal qodobada aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona guddiga doorashada jubbaland oo shaaciyey afar iyo toban kursi oo dhowaan la dooran doono waxaa sidoo kale dhegeystayaal barnaamij ku dhegeysan doontaan dad gaajo iyo haraad darteed ugu geeriyooday deegaano ka tirsan galmudug ayaa dhegeystayaal barnaamijkaan idigu haynaa saaka waxaa sidoo kale dhegeystayaal qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan ka mid noqon doona haddii allaha awooda laga helo faahfaahinno ka soo baxaya shabaabkii shalay soo garay deegaanka mutabaan ee gobolka hiiraan iyo ciidamo halkaasi maamulka galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya ay geysay waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku wajahan dalka jabuuti maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa amray in shaqaalaha jaaniibta ay isdiiwaan geliyaan haddaba dikrete ka soo baxda xafiiska guddoomiyaha gobolka ee maamulka puntland ee gobolka mudug ayaad barnaamijka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal waxaan saaka barnaamijka idigu hayaa dhulgariir baaxad leh oo saaka ka dhacay dalkaasi induneisiya qodobadaasi waxay nagu soo korra ayaad dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku dhegeysan doontaan barnaamijka anigoo sharmaarka idinla socodsiinaya waxaa dhanka farsamada iga saaciidaya saaxiibkay xasan axmed maxamuud mar kale kusoo dhowaada dhegaystayaal iyadoo qaybaha dambe ee barnaamijkan aan idiin soo gudbin doonno xubinta saaxiibada kalamaan guntiga gabagabadan waxaad maqli doontaan saaxiibayaal dhegeystayaal mar kale kulanti wacana wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado aan ku bilaabanay ilaa lix qof ayaa lagu soo warramaya inay u geeriyoodeen abaaro ka jira deegaano ka tirsan galmudug gaar ahaan gobolka mudug abaaro baan oo dad u geeriyoodan ayaa laga soo sheegaya koonfurta gobolka mudug ee maamul goboleedka galmudug iyo qaybo ka mida gobolka galgaduud gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed maxamed shire koodaar ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inay jirto dhimasho lix qof oo dadkii ay abaartu saamaysay dadka u geeriyooday abaarta ba-an ee ka jirta galmudug ayaa uu sheegay in intooda badan ku soo dhinteen dhexda xilli ay kusoo jideen ay ku soo jeedeen magaalada gaalkacyo qaarna ay qaarna iyagoo gacmahooda ku aaseen wuxuuna xuseen dadka qaar ay la ildiran yihiin xanuuno ka dhashay nafaqa darro haysata dadka ka soo hayaamay dhulka miyiga ah ee abaartu ka kalaysay xoolihii ay dhaqanayeen ayuu sheegay gudoomiyuhu in qaarkood labiiyo toban cisho u soo lugeynayeen magaalada iyagoo nolol u soo raadsanaya magaalooyinka ay ugu horraysa gaalkacyo iyo deegaanada ku xeeran kuwaasoo qaarkood ay ku biireen xeryihii barakacyaasha halka qaar kalena ay dul saar yihiin eeladooda maamulka galmudug ayaa wada ayaa wada dadaalo biyo dhaamis loogu samaynayo dadka ay saamaysay abaarta ba-an ee ka jirta deegaano ka tirsan mudug iyo galgaduud waayahay markaana gobolka hiiraan dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa lagu soo warramayaa inay ka socdaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan oo shalay ay soo gaareen dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo isugu jira militari iyo booliis iyo nabadsugid ayaa waxay dhaqdhaqaaq iyo howlgallo ka wadaan deegaano hoostaga degmada mutabaan ee gobolka hiiraan dhaqdhaqaaqyadan ayaa ka dambeeyey kadib markii shalay barqadii ay al-shabaab la wareegeen degmada mutabaan walow markii dambe ay isaga baxeen ciidamada dowladda ayaa isku fidiyay deegaanada hoostaga degmada mutabaan halka al-shabaab dhankooda ay dhaqdhaqaaqa ciidan ka wadaan deegaanka bacda iyo dhisiqa oo fariisin ay ka samaysteen gudoomiyaha degmada mutabaan ee gobolka hiiraan ayaa sheegay inay si weyn u xaqiijinayaan amniga guud ee degmada mutabaan iyo deegaanada hoostaga islamarkaana ay ka saari doonaan dhammaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka hiiraan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waa hagaag dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli degeysanaysaan guddiga doorashooyinka jubbaland ayaa shaaciyey afar iyo toban kursi oo dhowaan la dooran doono guddiga doorashada dowlad goboleedka jubbaland waa guddiga doorashada dowlad goboleedka jubbaland ayaa shaaciyey afar iyo toban kursi oo ka tirsan golaha shacabka kuwaasoo dhowaan si toosa doorashadooda loo gudagalayo warqad ka soo baxday guddiga ayaa lagu sheegay in guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland ay soo gudbiyeen afar iyo toban kursi oo ka mid ah afartan iyo saddex kursi ee maamulkaasi laga soo dooran doono horey guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa farhiin adag ugu diray maamulada jubbaland iyo puntland iyo hirshabeelle kadib markii la faray in afartan iyo siddeed saacadood gudahooda ay warbixin ku keenaan sidoo kale guddiga ayaa dib udhaca doorashada dusha ka saaray saddexda dowlad goboleed dib udhaca ku yimid doorashada waxaa mas-uuliyaddeeda qaadaya mas-uuliyiinta golaha wadatashiga qaranka oo siyaasiyiin dhankooda uga xaniban tahay hawsha ayaa lagu yidhi bayaan oo intaa ku daray waxaan ugu baaqaynaa golaha watashiga qaranka inay gutaan mas-uuliyaddooda ummadeed ee saaran ayna dadejiyaan doorashada golaha shacabka iyadoo la raacayo habraaca iyo hannaanka dowladda ee doorashada si loo xaqiijiyo daahfurnaanta iyo hufnaanta doorashada ayaa lagu yidhi qoraal saacad ka hor waa qoraal ay soo saareen guddiga doorashada heer federaal
war jibxaalow maanta xaggee u ordaysa ma wax dhibaa jira war heedhe hawshu waa isku qasan tahaye kaalayo ugaaska ila tag xildhibaannimadayda weli meel ma saarnee wal waa yahay la dhaqaaji
ugaas ma nabada aad iyo aad qofka ugu horreeya liiska ma iga dhigta ugaas waa liiskee liiska xildhibaanada beesha kuwii hore miyaad sheegaysaa war mayee kuwa hadda maxaa dhacay ugaas
xaraagaagu kuguma filnaa ugaas waa maxay sidaad u hadlayso fadlan ugaasku waa mashquul ee kor u hay war niyow nakeen meesha wax ku yaalla ma lehe waa kaa tagnay ugaasna ma sii ahaanaysid adna xildhibaan noqomaysid jimcaale maalmaha waaska xilka ka qaaday war ma rabee haddaan ugaas duubaya kaalay shiicalay shiicalay kaalay haye jimcaale maxaa daran laga bilaabo saacaddan ugaaska beeshaynaa tahay anaana kaa dhigayo anaana ku duubayo halkan soo fadhiiso war makaadhabaa war ninkaan war mahaye gesa caanaa dukaankan iiga soo gad oo jimcaalo ma hadda ugaaska caana lagu subaa haddaan gesa caana booraa ku daadinaya horewna xildhibaan iiga qora aan hadda ii dhacatee duub oo caanaha ku daadi war yaa tanoo kala arka ugaasnimadu fududa war naga tag adduunka dhana la fududeeye fadlan caano ku shubo oo ugaas caleema saaro oo ciyaarta u badi si aad xildhibaan u noqoto tanina waa yaabe ma taasaad keentay
waayaha saaxiiba dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli dhegaysanaysaan markaana gobolka mudug maamulka gobolka mudug ee puntland ayaa amray in shaqaalaha jaaniibta ay soo diiwaangeliyaan maamulka gobolka mudug ee dowlad goboleedka puntland ayaa soo saaray amar ku socda dhammaan shaqaalaha jaaniibta ee ka howlgala deegaanada gobolkaasi ee qaybta ay maamusho puntland qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdiladiif muuse nuur ayaa lagu amray mas-uuliyiinta xarumaha waxbarashada caafimaadka goobaha ganacsiga iyo madaxda laanta socdaalka ee gobolka mudug iyo suduwaha shaqada ee shaqaalaha gobolka mudug in muddo loo qabto diiwaangelinta shaqaalaha jaaniibta ee ka shaqeeya xarumahooda u hoggaansamaan ama tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono dibna loogu celin doono waddamadoodii dhammaan madaxda xarumaha la soo sheegay ayaa la wargeliyey in ajaaniibta u shaqaysa ay ku soo diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolka mudug ugu dambeyn soddonka bisha diseembar iyadoo la xaqiijiniyadoo la xaqiijinayo u hoggaansanaanta sharciga ajaaniibta gobolka mudug ka howlgasha lana fulinaya siyaasadda dowladda ee ku wajahan hirgelinta shuruucda dadka ajaaniibta ee gobolka shaqeeya waxaa lagu wargelinayaa dhammaan shirkadaha ganacsiga gaarka loo leeyahay xarumaha caafimaadka waxbarashada gaarka loo leeyahay iyo shirkadaha dhismaha inay shaqaalaha ajaaniibta ee u shaqeeya ka soo diiwaangeliyaan xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha gobolka mudug ayaa lagu yidhi qoraalkaasi waaya dhegeystayaal markaana ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ku wajahan dalka jabuuti saacadaha soo socda waxaa la filayaa in ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo wafdi hogaaminayo inay u safraan dalka jabuuti ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha dalka jabuuti ayaa lagu sheegay xiritaanka shirweynaha mahadka cilmiga baarista heritage taasoo madashii shanaad ee aragti wadaagga from for ids kaasoo shalay ka furmay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa la filaya in khudbad ka jeediyo xiritaanka madasha waxaana sidoo kale uu la kulmi doonaa qaar ka mida madaxda lagu casumay dooda uu qabanayo macadka cilmi baarista heritage kulanka ra-iisul wasaaraha soo xiraya ayaa waxaa sanadkan looga hadlayay xasiloonni darrada ka jirta geeska afrika waxaana shalay jirtay dood dhex martay madaxda soomaalida ee ka qaybgalaysa shirweynahaasi waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal xubintii saaxiibada kalamaan ayaa inoo soo socota hase ahaatee markaan dhulgariir baaxadle ayaa lagu soo warramaya in saaka ka dhacay dalka induneisiya dhulgariir cabirkiisu sarreeya ayaa subaxnimadii hore saaka ku dhuftay bariga dalka induneisiya sida ay sheegtay hay-adda sahmiinta dhulka ee maraykanka iyadoo digniino laga soo saaray suurtagalnimada mawjado dhulgariir ah oo ku dhufta dalka induneisiya dhulgariirka waxa uu ka dhacay waqooyiga jasiiradda floresa ee gobolka nusa ee bariga induneisiya ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay toddoba dhibic saddex r s halkaasoo dhulgariirku ka dhashay waa dhulgariirka ay ka dhashay argagax kadib markii uu dhacay xalay sagaalkii iyo labaatan daqiiqo hay-adda saadaasha hawada ee induneisiya oo loo yaqaano b m k g ayaa goorsii horeyse sheegtay dhulgariir cabirkiisu haa toddoba dhibic afar waxayna ka digtay sunaami suurtagala garoonka ayaa ku sugannahay dadkii waa argagaxeen waana cabsanaynaa ayuu yidhi dhuraani oo degan jasiiradda andaro ee gobolka easti florida isagoona la hadlayay a f b lama soo sheegin wax khasaare oo dhimasho iyo dhaawaca oo ka dhashay deegaanada laga dareemay dhulgariirka balse maamulka ayaa ka baqaya in arrintaani mar kale ay soo noqoto digniino ayaa laga soo saaraya deegaanada ay ka mid yihiin luka easti nuusa iyo galbeedka nuusa markii dhulgariirka uu ku dhuftay meel waa kilomitir u jirta waqooyi galbeed ee kaga beegan larantuuka oo ku taalla bariga floreza dhulgariirka cabirkiisu yahay shan dhibic lix ayaa ku dhuftay larantuuka kadib dhulgariirka u horreeyey sida ay wararku sheegayaan waayahay saaxiib yaal dhegeystayaal waxaa la soo gaaray qaybihii dambe ee barnaamijka alaaba qaybaha dambe waxaad ku dhegeysataan xubintii saaxiibada ee waa xubintii xiisaha badnayd ee saaxiibada kalamaan oo alaaba aan idiin soo gudbino iyadoo kadibna dhegeystayaal barnaamijka aanu soo gabagabaysan doono insha allah waaya saaxiib yaal dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada xubinta saaxiibada kalamaan islaamaha baraanbura haddii nala ku soo yeecsho iyo macal fanaaniinta qaar hilibka soo doonta waa dembiilayaal raashinkay xoog u cunayaane intaysnan carruurteenna jalin noo dhaldhala doonta saldhigyada haddii aan qabtoon cabasho gaarsiiyo oon maxkamad la tiigsado sharcigu waa xirxirayaahe qorrax dheero waa mudan yihiin lagu ciqaabaahe iyagoo indhaha taagayo cidhid ku jeebaysan fag haddaan nidhaa oon waddada kugu lugaysiiyo daafeedna kaasoo xirtoon bari u soo luudno gabar wiilka daba dhuumataan qayr lahaa jirine ballankaa haddaad yeeshidoon wax isla duugduugno sow lamaanayaashii qarniga toos u noqon mayno war jacaalkii jiyaal lugu ay marta soorjeed yaabisu war baarlamaanka somalilan wixii ka dhacay maanta jacayl way ka weynaayeene tii iga raacday aan idinka sheekeeyo toonna waa u xildhibaan laba ariya anigoo gatool haysta lacagtoodii goortanku caashaqay kalgacal la igu maasheeye adaan macawis kuu soo gatiya laamba kooradahe markaan heshiineen idhaa gabagabee hawsha oon aroos u qalab qaato baad laba kaclaysaaye maxaan kuu sameeyaa haddaan muran dhammaanaynin war arrintaas guddi dhexdhexaadiga maynan insaaru waay jirre ay qabaan baa jacayl dad u yaqaaniine waxaan idin weyddiiyey al-shabaabka la sheegoo matabaan ka shaqaystay shaxda ay degayaani shaakir soo ma gargaarin shirqool waa isnaqaane axmedow shakii male inay lama shabaab wada shaqeeyaan miyaan hore loo dhihin ar abdulow may nisloojiyaase shidadaba waxaa dhigay shaakir maxamuud meerto madayow jacfur gabaya waayahan ka tegay bururugtiisiiye maxamaalin maasooyinkii qirada weynaaye laxdhagay ninkii aan aqoon qaabka loo rabae awal doorashada awalyaasa inta oga taagan war anigu waxaan galmaanka maqli jiray laxdii lacag heshaa waayahan liidar bay noqon oo digtoore adigu idahana ma daawaysaa war gaboosow ditooruur maxaad kula yaabaysaa miyaadan maqal dhakhtarkii wareeraa geela waa duri yaqaana axmedow adiga naftaadu ditoor miina daabib taaqaan dameera dalqa iga tal miyaadan hore u maqal hadda ditoorur miyaa la raba inuu dalqada ka gooyo war ma haysaana kalamaanay saarkii aad shalay ka heesteen baarlamaankii somalilan buu ka bilowday warnabayaanu shalay waxaan arkaya maday markuu lahaa soo degey soo degey saarkii duuleedow soo degey idinkuna aad ka daba lahaydeen markuu baalkii meel fayaabuu idinkaga dega waayey ileen meel kasta fidnaad la joogtaane miyuu somalilan ka degey aryaa gabooso horta beriga somalilan baarlamaankoori dimuquraadiyaa ka dhex dhacday xisbiyadyaa la fura iyo la furi maahayna inya ku doodeena gacmaha leesula tega laakiin balaayo waxay ka dhacday muggi dambe xabaduhu ka dhex yoomeen war somalilan mataqaaniina madaxweynaheeda mujaahid la yidhaahe xabadda ka dhacday golaha wakiiladana cid ku dhimantay iyo cid ku dhaawacantay ma jirto ee dimuquraadiyaddu dowladdu markay isdiraysay ayaa lagu kala diraayey qaar ka mid ahna doodoodu waxay ahayd xibnahan arrinkan wada madaxtooyadaa soo adeegsatay guriga wadaniyay ka soo baxeen maxamuud xaashiyaa ka dambeeya xirsiyaa soo abaabulay ciraa geedfadhi u ah faysal ay shaah la cabeen kadibna qof qac ayaa bilaabatay waayo ee guddi ma loo saaray war waa la daba joogaha lagu yidhi eeyadaa laga heri doonaa war walnaweynay somalilan waxba kama ogidine xalay labada guddoomiye xisbi mucaaradba way hadleen guddoomiyaha xisbiga wadani xirsi xaaji cali wuxuu yidhi oo anugu ciraan ku ogaaya ma laga gatay goorma war horta somalilan anugu muusaan ku ogaayay goorma nin mujaahid leena madaxweyne looga dhigay warnimayow siyaasadii wax la kala gataad ku dawaqdeene xirsi xaaji cali wuxuu yidhi waan ogollahay furista ururada siyaasadeed laakiin doorashadoodu wakhti bay leedahay lagamana soo hormarin karo hadday noqoto in la soo gaabiyana doorashada madaxweynahana waa in la soo gaabiyaayo wakhtigeedii laga soo hormariyaa guddoomiyaha xusbiga uxud faysal cali waraabane wuxuu yidhi madaxweyne haddaad dalka sida ka dayn weydo waxaannu qaban doonnaa shir qaran oo loo dhan yahay war faysal ma midowga musharaxiinta uu xubin ka yahay war badbaado qaran meesha doonta ma joogtay waa badbaado qaran warnimayaw madaxweynaha somalilan muuse biixi iyo taageerayaashiisuba waxay aaminsan yihiin in xisbiyadii la furo dadka ka soo horjeedaana waxay leeyihiin wuxuu rabaa inuu ku cimri dheeraysto doorashada madaxweynuhu dib u dhacdo marka muuse si dimuqraadiyadu ku yimid oo codka dadweynuhu ku soo baxaye ma markii madaxweyne farmaajo iyo abiy axmed ayaa dhisaababa isku salaameen oo wax iska bedeleen alustaad afweergeena honweeri ma dhihi karto anigu ismaaciil cumar geelle inuu dhowr jeer la kulmay waan hubaa gaboosow adigoon war ku daalinsa migay cabdulle waxa uu yidhi somaali weesaaseegtayo nimba siiyo wax u sunta somaali weesaaseegtayo nimba siiyo wax u sunta war cabdulla waxaa kalaalay dalka waa la dhiibay intuu dhimata yaalkeeda ha elaan garandumiska bilaanka dhex jirtay war war mahaysiina midowga musharaxiintu waxay dhaheen mar haddii soo jeedintayn indhagaha laga furaystay sida wax loo wado in wax laga bedelna la diiday waxaan qabanaynaa shir ummadda intii wax garataa isugu ima haydo waxaana magacaabaynaa dheheen lama guddiyo degdega oo kale ah guddiga qabaqaabada shirka iyo guddiga amniga shirka marka halkaas aniga waxa iga soo baxay badbaado qarantu war markay shirka isugu tagaan in barakdaar dul istaagta miyaanay ka baqayn kolay baylahagaad bilaash mankoyna aryaadaha qarandumisaa tiine baylahagaad waxaa loo keenay in lagula dagaalamo kooxaha dowladiidka ah oo nabaddiidka ah oo argagixisada ah ee mucaarad iyo shacab iyo siyaasi midna looma keensan war xoogaanka wadaniyiintu ma naga hubaan arrintaas warwar mahaysiina maanta shabaabaa qabsaday degmada matabaan nashiidii ka dhaxgay liiday laakiin waxaa su-aali ka taagan tahay ma hirshabeellea laga qabsaday mise galmudug dhinaca kale qaradumis ka hadlay arrinkaas wuxuu yidhi hadday ahlu sunna qabsan lahaayeen matabaan meesha shabaab ka qabsaday isla maanta ayaa gorgor haramcad duufaan danab iyo macal bayrakdaar loo diri lahay haddii la heli karo aryaadaha shabaab yaa loo dhaqaalay hawaaba yaabe ama anigu waxaan isleehay wiiqaa yeertay walaxaa kuday waxaraam maqan waxba isaga eg waryaada war ma haysaane shabeellada hoose waxaa loo magacaabay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen cusub aawe kuwa horo lafta gare iyo farmaajo kee magacaabay war magacaabista madaxdaas cusub guddoomiyaha deegaanka aljasiira cismaan maxamed nuur miyaa soo sheegay war wuu u hambaliyeeyee warka naga dhegayso waxay leeyihiin dadka shabeellada hoose waa cusub baa noo baryey waxaana naloo soo magacaabay guddoomiye maxamed cabdiraxiim iyo ku-xigeenkiisa mudane cumar yare algaroobkeena waa ay ka hoos jirka haaga doonanahe war caligaroobka waxaa ku hoos jira waxaa uga daran khilaafka maamul ee degmooyin gobolka ka jira oo caligaroob ma maamulkuu ka mid yahay war dadka deegaanku waa mas-uuliyiintii xallin laheeday ku dhaheen madaxda la magacaabay yaa u sheegay waa yaqaaniin aryaadaha war ma haysiina beriga madaxweynihii jabuuti ismaaciil cumar geella waxa uu furay shirkii wadahadalka soomaaliya iyo somalilaana dowladda mucaaradka miya waa heshiisiin rabya kala baranay waarya beentiyo runtiinne beentiyo runtiinne miyuu yidhi aryaa runtaada iyo beentaada ma aqaane jirka maxajka cilmi baarista ee heritage ou fura madaxweyne ismaaciil soomaalina meel kastay joogto wufuud madaxda ugu sarraysa hogaamihaysaa ka qayb gashay laakiin soomaaliya iyo federaalku igaar dhella iyo ilmo oo watay u direenaa la yidhi qarandumisaa tahay mawasiirkii dhammaanee qorshaynta soomaaliyaad igaar ku sheegtay war haddii jigjiga madaxweyne mustafa xagjar ka yimid oo gaarisa aadan barre ducaale ka yimid dowladdii dhambeeda soomaaliya arrimaheeda shirka looga hadlayey maxaa madaxweynaha ama raysul wasaaraha mid u tegi waayey war madiidaan iyo dheeedan uun sidii meelisna fadheedan fadaasay qaran dumisyow laga raysay waaye iyo tale nin weyn wado wakhtigaan la aragye isweydaarku waa maxay war madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo shirka furay lagana dareemayay inuu ka xumaaday markuu arkay madaxdii soomaaliya garbihiisa ka maqan yihiin wuxuu yidhi geela nimbaashiisa u jirtaa mana uqdadaysnin ninna lagama maarmo soomaalidu meel kastoo joogto waa isu baahan tahay mar walbana garab buuxa ayaan u nahay soomaaliya ileen sanjigaa ma guuro afkaagu ileen ma suulo sokeeye ileen ma daalo ma yidhi warwar mahaysiina waxaa la yidhi shirar hoose oo xasaasiyaa socda waxaana hogaaminayaa la yidhi raysul wasaarihii hore cumar cabdirashiid oo si qarsoodiya lugta isu mariyey raysul wasaare rooble madaxweyne farmaajo iyo elsayid faad yaasin dhammaantoodna kan raysul wasaaraha maahana inta kala qarsoodiyay ahaayeen xantuna waxay sheegaysaa arrimo waaweyn in laga hadlay war kiiskii kranama soo hadal qaadeen warkii afrika ka dambeeyey war jiraaba cakaaru imaanaa la yidhi war cumar cabdirashiid maalintuu soo degay waa ka yidhi sida xaaladuhu u socdaan dalka waa ka reejo dhigaye goormuu u xanuusha madaxda sare warnimadow siyaasadda soomaaliya waxay ilaag tahay godka xuurku yaal qaad hasha goojinee dhaaf goycandhaba midaan riman gaga maran ku soo dego gadan raba u dheeshaye googaale waan degay warwar ma haysiine nabadoon cali jeesto oo weli cabasha ka ah kursiga hoob eber lixdan iyo toddobo waxa uu yidhi dhibaatada doorashada kursiga nagula geystay waa tiro badan tahay waxaana ka mid waxa uu yidhi nabadoonkii guud oo saxiixa lahaay oo laga tegay oo aniga ah ergo ciidan ah malxiis ciidan ah nin ciidan ah oo laga dhigay nabadoonkii guud ee saxiixa lahaay ayrboodka aadan cadda oo la iska celiyey maqaayadaha oo la yidhi kuma shiri kartaan guddiga doorashooyinka heer federaal oo diiday inay joojiyaan doorashada iyadoo nabadoonkii u gudbiyey dacwad iyo caddaymo iyo askari la yidhi kursigii adigaa helay haryadaha nabadoon cali xasan cali jeeskama wuxuu yidhi mid yuhay caloolay ku tagtay ha la iska sabro war halla samro kuma odhan nabadoon cali jeeste wuxuu ku yidhi rag cadaalad waayaa sidii cawsha kala yaac war warka nabadoon cali jeeste haddii la isu geeyo micnihiisa wuxuu ahay askar askari doorataan anfac dhaqanka u ahayn wareedhaaya war ma haysaane jenaraal mudane xildhibaan sheekh yuusuf maxamed siyaad indhacadde waa codeeyey war haba codeeye iyo u codeeye hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka kow iyo tobnaad ee soomaaliya miyuu noqday war horta anigu waa yaabaye indhacadda haddii la doorto ma hal xildhibaan buu ka badanayaa war wasaaradda gaashaandigara yaa ka xiga war siday xaaladda ku socoto indhacadda wuxuu noqon rabaa waran iyo gaashaan oo waxaa la dhihi doonaa xildhibaan jenaraal wasiir indhacadde war soomaaliya haddii la rabo inay hagaagto waran iyo gaashaan ha la kala qaado war haddii la kala qaado xukuumadda yaa mooshiya ka difaaca aryadaha waraya gaashaan haddii la kala qaado duufaanna waa yimid intaa la geeyha war indhacadde xildhibaan buu isu sharaxaye codkiisu soo muranla'aan maaha yaa ku haysta ergada yaa qoraya aryadaha tigrayga abiy axmed waa ku soo xumaadeena la yidhi yaa nimanka gadaal uga daaban war reergalbeedkii o dhan aa la safanaa la yidhi reer subaxeed maxaa ku dhacmay u gurmadaan war maanta maalintii robow la soo xihay bay ku beegan tahay maad joogtaan war jilico waa kuu dhowyah war maysiina khilaafku siyaasadda kumeeka ma dhaqankiyaa la iska soo galay war xiriirkii kubadda cagta soomaaliya iyo isku eegka chambions liigaba labada waa laisku haystaa looma dhaba miyaa ka dhacday dhaqaalihii miyaa la lunsaday mawshil miyaa laga keenay ma laga qaadayaa xilka muddadii miyaa ka dhammaatay ma lagu kala kacay alliin hadduu allaya buuqa ga dhaf ma la daba joogaa maalin kasta ma waxaasaa meesha la taagnahe
waa hagaag saaxiibayaal dhegaystayaal saaxiibadaasi kalamaan ayaa u dambeeyey barnaamijka falaqaynta wararka raadiga cadaada barnaamijka saaxiib ayaa waxaa soo saaray saaxiibka xasan axmed maxamed isla asaga ii farsameynaya anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiinta barnaamijkan mid dambe ku kulmi doonno waxaan diga tegayaa dhegaystayaal heestii gobollada waaberi iyo dulmi diidow
Durmi dara, durmi tirara
muqaalada dadka maqashii sharcigana dimi digtooraw dad wulaaqay noqotee dood cadaalada dadka maqashii sharcigana dimi ka digtoonaw dad wulaaqay noqotee
Thank you.